فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal أبرى به كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روضا aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay آل الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa saddex iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaad ka taqaanaa taariikhda al-imaam sayid qudub raximahullah oo istishaadkiisa ay ka soo wareegatay konton iyo shan sano warbixin ku saabsan qodobkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah xalqada koob iyo tobnaad ee tixanaha qasasun min ataariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal xubintii ma og tahay ayaan ka marnayn ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
waa hagaag aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka shalay waxay ku beegneed xilligii uu shahiiday al-imaam sayid qudub raximahullah waxaana istishaadkiisa kadib ka soo wareegatay konton iyo shan sano haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin aan kaga hadlayna taariikhda imaamka waxaana soo jeedinaya salmaan axmed sayid qutub calayhi raxmatullaah waa mid ka mida wiilasha baariyaasha ah iyo hogaamiyaasha nafurka badan ee soo saartay ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem waana nawaadirtii qarnigii labaatanaad oo ay adag tahay in la helo isagoo kale wuxuu saamayn ballaaran ku leeyahay dhallinyarada muslimiinta sababtuna waxay tahay wuxuu sayid qutub la hadlaa quluubta ka hor inta uusan la hadlin ajsaadda arrintaasna waxaa laga dheehan karaa kutubta uu allifay sida dilaalka macaalim fi tariiq iyo kuwo kale sannadkii kunsagaalboqoliyolixdii ayuu sayid qutub ku dhashay tuulada moosha ee hoos tagta gobolka asyuud ee waddanka masar wuxuuna ka soo jeedaa qoys ahludiin ah oo nolol ahaan meel dhexaad ahaa kuwaas oo la sheego in asal ahaan ay ka soo jeedaan hindiya qoyskiisa waxay caan ku ahaayeen karamka wanaagga iyo in loo qiiroodo diinta islaamka iyo xurumaadka muslimiinta dhammaan sifaadkaas wanaagsanna wuu dhaxlay sayidku wuxuuna ku tilmaamnaa inuu ahaa nin gobeed u dhimriya muslimiinta kuna ad adag cadowga markii uu xoogaystay sayid qutub oo uu noqday qof dhallinyaro ah wuxuu u soo wareegtay magaalada alqaahira oo uu deganaa abtigiisa wuxuuna waxbarashadiisii ka sii ambaqaaday madrasadii daarulculuum qutub wuxuu alle hibo u siiyey adabka iyo suugaanta durbe markii uu soo gaaray alqaahira wuxuu ka mid noqday dadka wax ku qora majalladaha adabka iyo siyaasadda ee ka soo bixi jiray magaalada alqaahira muddo kadib markii uu sayidku caan ka noqday alqaahira oo lagu bartay maqaalaadka uu qoro wuxuu noqday tifitiraha wargeys lagu magacaabo alfikruuljadiid kaas oo kaga soocnaa wargeysyada kale inuu ka hadli jiray nidaamka malakiga ee masarka jiray wuxuu qutub wargeyskan ku qoray maqaalaad badan oo uu kaga hadlayo musuq maasuqa iyo maamul xumida boqortooyada xilligaas ka jirtay masar arrintaas darteedna wuxuu ka badbaaday iskuday lagu doonayay in adduunka lagu dhaafiyo shirqoolkaasna waxaa soo abaabushay boqortooyadii masar wargeyskii alfikruljadiid ayaa gebi ahaanba albaabada la isugu laabay lix cadad oo uu soo saaray kadib amarkaasna waxaa bixiyey dowladdii xilligaas jirtay sayid qutub alleha u naxariistee wuxuu ku labistay libaaska xishoodka iyo akhlaaqda xilli dhallinyarada ay dhex muquuranayeen waxyaaba iska liita wuxuuna asaagiisa kaga soocnaa karamka iyo gacan furnaanta xitaa xilliyada ugu adkaa noloshiisa ee uu ku jiray xabsiyada dulmiga ee dowladda masar intii uu ku jiray xabsiga wixii loo keeno waxaa la qaybsan jiray dadkii kula xirnaa xabsiga oo noocyo badan lahaa sidaas darteed waxaa jeclaaday asxaabtiisa heer xitaa uu yidhi madaxii xabsiga liimaan turra ninka lagu magacaabo xilwaani mar uu la yaabay sida sayid qutub loo jecel yahay maamulaha rasmiga ee xabsiga waa sayid qutub ka warqabka qoyskiisa ayuu ku ammaannaa sayidka waxaana uu iska ilaalin jiray wax weliba oo ka mashquulin kara inuu ka warhayo hooyadii iyo ilmaha la dhashay sheekh maxamed qutub oo la dhashay sayidka ayaa sheegaya in walaalkiisa uusan guursan wixii qarasha ee uu helana uu siin jiray keliya hooyadii iyo ilmaha la dhashay kuwaasoo agoommo ahaa wuxuu yidhi wuxuu ii ahaa sayid qutub aabbe walaal macallin iyo saaxiib dabeecdihiisa wanaagsanaa waxaa ka mid ahaa dhimrinta iyo naxariista rifqigiisana wuxuu gaaray xitaa xayawaanaadka qaar ka mid a dadkii la xirnaa ayaa ka sheekiyey qiso la yaab leh oo muujinaysa dhimrinta sayid qutub waxaa xabsiga joogay shan bay camoole ah kaasoo ay dadku aad u necbaayeen balse sayidka ayaa siin jiray raashiin gaar ah wuxuuna dhihi jiray ballan oofinta kama mid ahan inaan dayacno shanbaygan markii uu weynaaday marka laga hadlo taariikhda hore ee sayid qutub wuxuu ahaa qof suganyahan ah waxna qora balse lahayn aqoon diineed aragti ahaanna lagu tilmaami karin qof multasim ah xubinna kama ahayn jamaacadii islaamiga ee xilligaas jirtay ee ikhwaanuulmuslimiin qiso yar oo sayid qutub ku qabsatay maraykanka ayaa noloshiisa beddeshay waxayna u horseeday inuu ka mid noqdo dadkii xilligaas u sacyinayay in la helo dowlad islaami ah oo ku dhaqanta shareecada islaamka mar uu tegey maraykanka ayuu arkay dad damaashaadaya wuxuuna weydiiyey dadkii maxaad la damaashaadaysaan maalin ciidba markaas ayay ku yidhaahdeen maanta waxaa la dilay ninkii cadowga ku ahaa nasaarada ee joogay bariga maanta waxaa la dilay xasan ilbanna dhacdadaas waxay ku beegneyd sannadkii kii miilaadiyada wuxuuna markaas kadib go'aansaday inuu wax badan ka ogaado xaqiiqda sheekhan dilkiisa ay sidan ugu faraxsan yihiin reer galbeedka dii ayuu sayid qutub ku biiray jamaacadii ikhwaanuulmuslimiin iyo dacwaddii ay waday wuxuuna dhihi jiray waxaa dib la ii dhalay da saamaynta ay ku yeelatay dacwadii ikhwaanka awgeed wuxuu juhdi weliba ku bixiyey sidii ay ku faafi lahayd dacwadii islaamiga ay wadeen ikhwaanka sidaas darteed waxaa lama huraan ah inuu la kulmo cadaadis iyo imtixaan joogto ah si la mid a sidaba ku dhacda qof weliba oo ka run sheegay diinta islaamka sannadkii waxaa bilowday xamalaad joogto ah oo lagu beegsanayo dhallinyarada iyo hoggaanka jamaacada ikhwaanuulmuslimiin iyadoo marmarsiya laga dhiganayo iskuday dil oo la sheegay inuu ka badbaaday jamaal cabdinaasir madaxweynihii xilligaas ee waddanka masar kumanaan kun dhallinyaro ah ayaa maalin keliya loo taxaabay xabsiyada dulmiga jamaal cabdinaasir waxaana kumaankaas kun shakil-aan ka mid ahaa rugcadaageena sayid qutub raximahullah wuxuu la kulmay sayid qutub tacdiib aad u daran oo waxushnimo ah saraakiisha masaarida ayaana si gaar ah u tacdiibinayay sayidka maadaama uu ahaa madaxii faafinta dacwada ikhwaanuulmuslimiin شهيد الإسلام سيد قطب الرجل الذي كان يعيش برئة واحدة ودخل السجن الحربي وحكم عليه أن يكون في زنزانة انفرادية والحبس الانفرادي شديد على الناس فالسجين مع السجناء قد يجد سلوى هذا يقص قصة وذاك يحكي حكاية أما السجن الانفرادي فإنه إذا قال يصيب صاحبه بالجنون ووضع سيد قطب في زنزانة انفرادية من يوليو 65 إلى أغسطس 66 وكانت الزنزانة من غير باب وضع على بابها بطانية حتى يموت من شدة البرد tacdiibka loo geystay darteed waxaa dhaawac halisa uu ka gaaray sambabada aad ayuuna u dhiig baxay waxaana loola cararay isbitaalada dowladda dhaawacaasna wuxuu alle sabab uga dhigay inuu kaga badbaadiyo toogasho wadareedyadii loo geystay dhallinyarada ikhwaanka waxaaba xaqiiqa in allah uu dibdhigay sayid qutub si uu u qoro labada kitaab ee adduunka gilgilay ee kale ah fii dilaali alqur'aan iyo macaalim fi tariiq سيد قطب أيها الإخوة الكرام سيد من سادات المسلمين يعني اسم على مسمى وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه هذا الرجل سيد من سادات المسلمين نذر حياته دفاعا عن دين الله عز وجل وبيانا لمعالمه في زمن كثر فيه التلبيس والتزوير الحقائق حق في وجه سلطان ظالم وحاكم جائر إلى أن حكم عليه بالقتل ظلما وزورا وقد أثنى عليه من عاصره من أهل العلم وأثنى عليه الآن من العلماء قريبي العهد كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني أو الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ بكر أبو زيد أو غيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى
shan iyo toban sano oo xadhig ah ayaa lagu xukumay kadib fadhiyo dhaadheer oo yeelatay maxkamadda daaquudka jamaal cabdinaasir waxaana ugu dambayn dhakhaatiirta xabsiga ay soo jeediyeen in la iska sii daayo si uusan ugu dhiman gudaha xabsiga jamaal cabdinaasir ayaana oggolaaday taladaas waxaa xabsiga laga sii daayey sayid qutub isagoo gacanta ku sita kitaabka macaalim fitariiq oo aan daabacnayn durbana wuxuu u diray maktabadaha wax lagu daabaco xukuumaddii masar iyo kahanadeeda ayaana waashay markii ay ogaadeen in kitaabkan la daabacay kuna faafay dalka masar dilaalka iyo macaalim fitariiq waxay noqdeen laba kitaab oo waaray kana mid ah dhaxalka uu inooga tegey sayid qutub waxaa fashilmay iskudayo badan oo lagu doonayey in lagu hor istaago faafidda kitaabadan culimmada iyo ahlulxaqa ayaana labadan kitaab ku tilmaamay inay yihiin kutub wanaagsan oo qayim ah ayna muhiim tahay in dhallinyarada muslimiinta ka faa'iidaystaan الرجل الذي فسر القرآن الكريم في سجن طرة ولذلك يوم ألقي القبض عليه كنت أتمنى لقاءه في السجن لقد قرأت له ولكنني لم أره أردت أن ألقى ذلك العملاق الشامخ الراسخ البازخ ولكني دخلت من القلعة إلى طرح إلى أبي زعبل وكان رحمه الله في السجن الحربي ولكني التقيت بابن أخته في أبو زعبل التقيت بابن أخته الذي مات في السجن رحمه الله كنت أود لقاء هذا الرجل لأرى أين هذا العملاق الذي فسر القرآن تفسيرا كأنه يتنزل عليه من السماء وأين فسره لم يفسره في الهلتون ولا في الشرطن ولا في مينا هاوس حيث الهواء والضياء والمشروبات والمثلجات والمركبات إنما فسره في زنزانة في سجن صرع mar kale ayaa xabsiga loo taxaabay sayid qutub kadib markii uu faafay kitaabka macaalim fitariiq sanad kaamil oo mujrimiinta xabsiyada ay tacdiibinayeen sayid qutub kuna dadaalayeen inuu sii noolaado si ay u sii tacdiibiyaan waxay ugu dambeyn maxkamadda daaquudka masar ku riday sayid qutub xukun daldalaad ah markii lagu dhawaaqay xukunka wuxuu sayid qutub yidhi alxamdu lilaah shan iyo toban sano ayaan jihaadayey ilaa aan gaadhay shahaadada waxay taariikhdu ka diiwaan gelisay sayid qutub kelimaad taariikhi ah oo muujinaya cisiga iyo tabaadka mujaahidka iyo geesnimada laga rabo hoggaanka ummadda gabarh la dhalatay oo lagu magacaabo xamiida qutub ayaa ka codsatay walaalkeed inuu ka cudur daarto mowqifkiisa si looga laabto xukunka lagu riday wuxuuna yidhi farta alle u qirta waxdaaniyada marka salaada lagu jiro waxay diidaysaa inay hal xaraf u qorto xukun taaquud wuxuu kaloo yidhi sayid qutub maxaan naxariis u weydiisanayaa kuwan haddii xaq laigu xukumay raalli ayaan ka ahay xukunka xaqa haddii baatil laigu xukumana naftayda way iskala weyn tahay inay naxariis ka codsato baatil وتحدثني أخته حميدة تقول في 28 آب سنة 1966 جاء القرار من رئاسة الجمهورية موقعا من عبد الناصر ينفذ حكم الإعدام بسيد قطب إبراهيم ومحمد يوسف هواس وعبد الفتاح إسماعيل فناداني حمزة البشوني مدير السجن الحربي وأطلعني على القرار فما كادت رجلاي تحتملني تقول حميدة ما كنت أظن أنني أستطيع العيش بعد سيد لقد ملأ حبه علي كل جوارحي وحناياي وجوانحي قال لها عندنا فرصة أخيرة ننقذ بها الأستاذ وهي أن يعتذر على التلفاز أو يقدم اعتذارا لرئيس الجمهورية ونخرجه نخفف الحكم إلى السجن ونخرجه بعد ستة أشهر ضعف صحي قالت ذهبت إليه قلت له يقولون إذا اعتذرت فسيخففون عنك حكم الإعدام فنظر إلي مليا وقال عن أي شيء أعتذر يا حميدة عن العمل مع رب العالمين والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله واطمئني يا حميدة المحكوم عليه بالإعدام الذي سينفذ فيه حكم الإعدام بعد ساعة ساعات يطمئن الأحياء أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد habeennimo isniina oo ay taariikhdu ku beegneyd sagaaliyolabaatanka ogost sannadka kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii ayaana sayid qutub lagu fuliyey xukunka daldalaadda ay maxkamaddu ku riday sidaas ayayna naftii baariyadda ahayd sidaan u rajaynayno ku aaday dhanka allah casa wajalla sayid qutub raximahullah waa madrase si xidhiir ah u soo saarta jiil fariid ah sidaan rajaynayno waa qof lagu daydo oo wanaagsan waa qof ay tahay inay ku faanto ummadda islaamka siiradiisana lagu barbaariyo carruurteenna
فإن الشهادة تبعث الكلمات حية كما قال الشهيدان كما نحسبهما سيد قطب وعبد الله عزام رحمهم الله
ويحرق لسيد قطب من الظلال في يوم واحد ثمانية وأربعون ألف مجلد في ساحات القاهرة العامة أحرقت كل كتبه كانت أي كتاب يوجد من كتبه لدى أي شاب من الشباب المسلم يؤخذ عليه بالنواصي والأقدام وقد يسوقه إلى خشبة الإعدام وأقله عشر سنوات وأين سيد قطب الآن أفضى إلى ربه صار إلى الله واجع النفس هادئ القلب مطمئن السريرة وترك سيد قطب للبشرية كنزا لا يوجد مجموعة من الشباب المسلم في الأرض رجعت إلى الله الآن إلا ولسيد قطب رحمه الله بإذن ربه منة في عنقها برجعتها أو أوبتها أو هدايتها من قريب أو بعيد
waa shahiidulkelima kamaa naxsab kelimaadkiisana waxay argagax iyo rucbi ku abuureen qulubta dawaaqiidda heer harsi iyo hoyaadba u diideen dhiiggiisana wuxuu noqday lacnaddaba taagan xaakim weliba oo isku taaga allah casa wajalla dhibicdii ugu horraysay ee dhiiggiisa markii ay daadatay ayuuna alle qubuul u yeelay kutubtii iyo rasaa'ishii uu qoray sayidka waana arrin uu filayey ولقد ضاق أولئك الأذناب بهذا البطل ذرعا هذا كلام الشيخ حمود بن عقلة الشعيبي رحمه الله ضاق أولئك الأذناب بهذا البطل ذرعا فلما ظنوا أنهم قد قتلوه إذا بدمه يحيي منهجه ويشعل كلماته حماسا فزاد قبوله بين المسلمين وزاد انتشار كتبه لأنه دلل بصدقه وإقدامه على قوة منهجه فسعوا إلى إعادة الطعن فيه رغبة منهم لقتل منهجه أيضا وأنى لهم ذلك فاستهداف سيد قطب رحمه الله لم يكن استهدافا مجردا لشخصه qof weliba oo doonaya inuu ugu adeego islaamka wacyi fadhiya iyo aragti toosan waxaa la gudboon inuu akhriyo mu'alafaadka sayid qutub uu qoray markii uu iltisaamay kadib waxaad xaqiiq ahaan u arki doontaa aragtida dheer iyo garaadka uu alle ugu deeqay sayid qutub calayhi raxmatullaah فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada koob iyo tobanaad ee warbixinada tixanaha ah ee aan ugu magac darnay qasasun min ataariikh iyadoona xalqadan lagu soo qaadanayo taariikhda aasaasihii dowladdii salaajaqada abudaalib maxamed ibnu mikaa'iil ibnu saljooq atturki waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaasir خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى tana waa qisada mid ka mid ah raggii oo allah casa wajalla ku badbaadiyey ahlusunna waljamaaca si guud si gaar ahaaneed khilaafadii cabbaasiyiinta waa tiir ka mid a tiirarkii la hardamay shaacadii dulmiga iyo xadgudubka ku caanbaxday sidoo kale waa aas-aasayaasha mid ka mid a dowladihii muslimiinta ee caalamka soo maray waxayna maamuli jirtay qaybo badan oo ka mid a dhulalka muslimiinta sida iiraan afghanistaan oo idil bartamaha aasiya ilaa laga gaaro kashqar magaalo ku taallo turkumunistaan iyo xitaa dhulkii anadool ilaa lagu dhowaado qusdandiiniya waxay ahayd tahay dowlad sunni ah jecel xaqa sunnada u hilisa cadaaladda iyo guud ahaan shareecada raxmaanka kani waa ninkii u soo celiyey khilaafada muslimiinta sharafkii haybadii iyo makaanadii ay lahayd kadib markii ay ku dayacantay gacmihii mufsidiinta iyo hogaamiyaashii sheecada ahaa ee reer banu buwayah kuwaas oo ku abtirsan jiray boqoradii saasaaniyiinta waa suldaankii abudaalib moxamed ibnu mikaa'iil ibnu suljuuq aturki waxaana lagu naanaysi jiray doqorolbeeg waa aas-aasihii dowladdii suljuuqiyiinta waxayna u laabanaysaa dowladdan oo ay salka la gelaysaa suljuuq ibnu duqaaq waxa uuna ka mid ahaa hogaamiyaashii atraagta waxa uu ku tilmaanaa caqli dheeraad ah iyo himmad sare waana tan keentay inuu soo dhowaysto boqorkii atraagta ee wakhtigaas isagoo ka sare mariyey dhammaan hogaamiyaashii wakhtigaas isla markiiba waxaa caan baxay magaciisa wuxuuna noqday mid ay jeclaadaan dhammaan qabaa'ilkii atraagta taas oo haddana keentay in boqorkii uga boqo mulkigiisa waxa uuna ku hamiyey in uu dilo suljuuq ibnu duqaaq waxa uu dareemay wixii uu boqorku la damacsanaa wuxuuna la kulmay ehelkiisa iyo qaraabadiisa gaar ahaan qabiilkii al ooqoos ama alkaas isagoo u haajiray dholalkii ay muslimiintu ka arrimin jireen halkaas ayuuna ku islaamay oo uu ku qaatay diinta islaamka ee xaniifka ah waxa uu nadar ama shardi ku galay inuu wakhtigiisa oo dhan ku bixiyo jihaad lala galo gaaladii atraagta aheyd ee wakhtigaas maamuli jirtay qeybo badan oo ka mid a caalamka waxa uu lahaa saddex wiil oo la kala odhan jiray mikaa'iil arsalaan iyo muusa mikaa'iil waxa uu ku shahaado qaatay mid ka mid a dagaaladii lagula jiray gaaladii atraagta wuxuuna ka tegey saddex wiil doqorolbeeg moxamed ibraahim aynaal jokribeeg daawuud waxayna ahaayeen kuwo ay aad u qaymeeyaan tolka ay ka soo jeedeen waxaana ugu weynaa saddexda wiil doqorolbeeg kaas oo ay hoggaanka u dhiibteen qoyskii ay ka dhasheen waxay go'aansadeen si ay isku soo abaabulaan oo ay tagaan magaalada buqaara balse boqorkii halkaas fadhiyey ee booqraaqaan ayaa ka baqay wuxuuna xiray doqorolbeeg isla markiiba waxaa hoggaanka ciidanka la wareegay walaalkiis daa'uud waxaana u suurto gashay inuu xabsiga ka soo badbaadiyo walaalkiis doqorolbeeg waxay u wareegeen dhankaas iyo quraasaan oo ay deganeed dowladdii qasnaawiyiinta taas oo aad uga cabsi qabtay dowladda curdunka ah ee salaajiqada waxaana dagaal ku soo bilaabay salaajiqadii dowladdii qasnaawiyiinta balse waxaa libinta iyo gacanta sare helay dowladdii salaajiqada sanadkii afar boqol labaatan iyo sagaalkii hijiriyada ayuu qabsaday doqorolbeeg magaalada marwa wuxuuna ka qudbeeyey manaabirteedii waaweyneed wuxuuna isku magacaabay melikulmuluug afar boqol soddon iyo labadii wuxuu qabsaday doqorolbeeg magaalooyinka naysaabuur jurjaan dabaristaan karmaan iyo bilaad addaylam waxa uu sii waday doqorolbeeg fatuuxaadkiisii ilaa ay fooda isdareen dowladdii shaacada aheyd ee reer banuubawayah taas oo gacanta ku haysay khilaafadii cabaasiyiinta wuxuuna ka qabsaday khawaarsim sidoo kale waxay ku heshiiyeen dukhun waxaa sare maray arrinka doqorolbeeg kadib markii uu ballaariyey weeraradiisa wuxuuna dagaal ku ekeeyey roomaankii wuxuuna la galay weeraro aad iyo aad u xooggan waxayna weeraradaasi ka dhaceen meel u dhow magaalada qustandiniya waxaana aad uga argagaxay saliibiyiintii weeraradaas lagu soo qaaday wuxuu doorbiday boqorkii saliibiyiinta ee qustandiniya fadhiyey inuu la heshiiyo oo uu la sulaxtamo doqorolbeeg wuuna aqbalay doqorolbeeg arrinkaas balse waxa uu shardi uga dhigay in dib loo furo masjidka qadiimka ah ee qustandiniya waxaana dhisay masaajidkaas maslama ibnu cabdilmelik wakhtigii umowiyiinta waxaana shuruudaha ka mid ahay in doqorolbeeg uu ka qudbeeyo masaajidka maalinta jimcaha waxaana qabarkaas farxadda la qaaday dhammaan socotadii iyo warlalayaashii waxayna wada gaartay inta badan caalamul islaami waxaa caan baxay magaca doqorolbeeg oo lagu soo qaatay warkiisa khudbadaha jimcaha inta badan masaajidii muslimiinta waxay u soo jeeday caanbaxnimadaas in qaliifkii cabaasiyiinta ee wakhtigaas alqaa'im bilaah oo waraaq u soo qoro doqorolbeeg isagoo ka codsanaya inuu ugu yimaado magaalada baqdaad si uu ugala qayb qaato la dagaalanka dowladda reer banubawiyah ee sheecada ahayd kuwaas oo haybadda iyo sharafkii ka qaaday habsame u socodkii khilaafada sida aan horay u soo xusnay waxayna risaaladii soo gaartay doqorolbeeg sanadkii afar boqol afartan iyo toddobadii isla markiina wuu ajiibay baaqii ka soo gaaray khaliifkii cabaasiyiinta waxay u ahayd soo geliddii uu soo galay magaalada baqdaad raxmad iyo naxariis dhammaan muslimiinta sababtoo ah waxay ku soo beegantay wakhti uu soo baxay nin lagu magacaabo albusaasiiri aturkiyi abulxaaris arsalan waxaana looga dhex yaqaanay khilaafadii cabaasiyiinta almudafar kaas oo doonayay inuu meesha ka saaro khilaafadii muslimiinta kuna bedelo dowladdii faadimiinta ee sheecada ahayd fadhigeeduna ahaa magaalada alqaahira ee caasimadda masar dowladdii faadimiinta ee sheecada ahayd markii lagu aas-aasay masar waxay qorsheeyeen oo dhagarta had iyo jeer uma leegayeen sidii meesha looga saari lahaa khilaafadii cabaasiyiinta ee sunnuga ahayd balse markaan waxay fursad ay barigantaali karaan u arkeen soo bixitaankii albusaasiiri kaas oo ay u suuro gashay inuu isku soo dumo dad badan oo ka mid ah oo ka mid a kuwa damaca badan ee dunyo raadinta wax waliba kala weyn tahay xataa diintoodaba ha ahaatee waxaana u suuro gashay inuu magaalooyin badan gacanta ku dhigo isla markiina wuxuu gargaar weydiistay boqorkii faadimiyiinta ee wakhtigaas kaas almustansir bilaah si uu meesha uga saaro sunniyiinta uguna bedelo sheecada mubtadicada ah laakiin waxaas oo dhan waxay fashilmeen kadib markii uu doqor olbeeg baqdaad la soo galay ciidamo aad u fara badan sidoo kalena wuxuu u ciidan dirsaday walaalkiis ibraahim aynaal si uu u dabar jaro kacdoonnadii bannaanka ka socday ee uu horkacayay albusaasiiri balse busaasiiri waxa uu la soo baxay dhagartii iyo khiyaanadii lagu yaqaanay ahlu bidaca isagoo isku diray labadii walaalaha ahayd ilaa ay ka dhex dhacaan dagaallo aad u xoogan muddo dheerna qaatay waxaana ka faa'iidaystay arrinkaas busaasiiri isagoo soo galay baqdaad wuxuuna u ceyriyey khilaafadii muslimiinta dhankaas iyo mawsil wuxuuna ka bilaabay baqdaad dacwadii faadimiyiinta ama dowladdii cubaydiyiinta ee ku dhisnayd bidcada iyo baadilka waxayna ku beegnayd sanadkii afar boqol iyo kontonkii hijiriyada laakiin doqor olbeeg waxaa u suurto gashay inuu soo afjiro kacdoonkii khiyaanada ku dhisnaa ee uu ku qaaday walaalkiis muslimiinta isagoona halkaas ku soo dilay sidoo kale waxa uu u soo jehistay dhankaas iyo baqdaad isagoo meesha ka saaray busaasiiri iyo ciidamadiisii ilaa uu ka dilo busaasiiri waxayna ku beegnayd sanadkii afar boqol konton iyo kowdii hijiriyada waxaa la geeyey madaxii albusaasiiri xaruntii khilaafada ee baqdaad waxaana la suray madaxiisii ku-aadka albaabkii loo yaqaanay baabo alnuubi waxa uu ku soo celiyey baqdaad gacantii ahlu sunnaha sidoo kale waxa uu meesha ku soo celiyey khaliifkii qaa'im bilaah waana mid ka mid a waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu qabto doqor olbeeg wuxuuna uga sara maray arrinkan dhammaan muluugtii soo martay caalamka islaamka waana ninka keliya ama suldaanka keliya ee la xididay mid ka mid a qulafadii cabaasiyiinta kadib markii uu guursaday gabadhii alqaa'im bilaah iyadoo lala qabo jihaadkiisii joogtada ahaa oo aan marnaba kala go'in ilaa yaraantiisii haddana doqor olbeeg waxa uu ahaa nin akhyaar ah salaadaha wakhtigooda ilaaliya xilli kastana jamaacada ku tukada wuxuuna ahaa mid joogteeya soonka maalmaha isniinta iyo khamiista sidoo kale waxa uu ahaa nin haysta caqiidada saliimka ah ee ahlusunna waljamaaca waxa uuna amri jiray in manaabirta laga lacnado dawaa'ifta awlowbidaca sida muctasilada iyo ashaacirada iyo kuwo kale ilaa arrinkaas ay ka caroodaan culummadii ashaacirada waxaana ka mid ahaa alqushayri abulqaasim cabdikariim ibnu hawaasin oo ahaa imaamkii suufiyada waxayna taasi keentay inay isaga tagaan meelihii uu maamulayay doqor olbeeg wuxuu doqor olbeeg u diray fariin kuwii baxay wuxuuna waraystay sababta keentay inay baxaan waxayna ugu jawaabeen inuusa dhihin abulxasan al ashcari waxaad hadda ku lacnadaysaan markaas ayuu doqor olbeeg ugu jawaabay annagu waxaan lacnadaynaa ashcarigii warkaan yidhi haddii uusan dhihin adinkuna aadnaan qabin markaas waxay idinka dhibayso male waxa aan sheegayno waxa uu geeriyooday hogaamiyihii saljuuqiyiinta isagoo kor u dhaafay toddobaatan jir waxayna ku beegneed sideeddii rabadaan sanadkii afar boqol konton iyo shantii hijiriyada kuna beegneed kun saddex iyo lixdankii milaadiga wuxuuna ku geeriyooday magaalada ra'yi oo hadda ku dhow magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan oo ahayd caasimaddii saljuuqiyiinta ma lahayn doqor olbeeg wax carruur ah oo dhaxal hantidiisa ama sii wada boqortooyadiisii sida ay caadadu wakhtigaas ahayd waxayna keentay inuu dhaco isqabqabsi xooggan oo la isku qabsaday cidda la wareegi doonto ilaa uu markii dambe talada la wareego wiilkii wadeerka u ahaa ee alab arsalan
مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ma og tahay ma ogtahay dhegaystow in nebigii uu allaah u sakhiray dabeesha inuu ahaa nebi sulaymaan calayhi salaam ma ogtahay in magacii hore ee magaalada istanbuul ee dalka turkiga uu ahaa alqusdandiiniyah ma ogtahay ninkii ugu hantida badnaa ee reer banu israa'iil inuu ahaa qaaruun kaasoo ugu dambeyn uu allaah dhulka la jaray ma ogtahay dhegaystow gabyaagii uu gabaygiisa dilay inuu ahaa abudayib almutanabbi guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا